magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sora loogu qaadayo bilicda islamarkaana lagu jarayay geedka garanwaaga ololaha nadaafadeed oo si gaara loogu sameeyey xaafadaha mubaarag iyo hanti wadaag ee magaalada garowe ayaa waxaa iska kaashaday maamulka xaafadahaasi iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada garowe muscab cabdicasiis weli gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag iyo gudoomiyaha xaafadda mubaarag hinda cabdi dalmar ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey ololaha nadaafadeed waxaan saaka ololo ballaaran oo nadaafadeed qaadnay xaafadda hanti wadaag ee degmada garoowe runtii ma ahan maalintii noogu horreysay ma ahanna maalintii noogu dambeysay ee asbuucle iyo bille iyo ololo guud oo nadaafadeed intaba diyaar waxaanu nahay inaynu nadiifinno bulshada aan mas-uuliyadda u nahay waxaan halkaan rabaa inaan uga faa'iidaysto bulshada xaafadda oo guryaha ku leh dad waxaa jira caadaystay guryahoodu qashinka u horyaalin haantii qashinkana ay wajahadda u taallo runtii waxa ayaan daraa in haantiina bannaanka ku taallo qashinkaagana derbiga hoganayo waxaas wax loo adkaysan kara maaha waa kula xisaabtamaynaa dadkaas caadaystay in qashinka halkaa u yaalla inta haddeer waxa weeye ay bogcadaha bannaanna iyagana waa ka shaqaynaa laakiin waxaanu ka shaqaynayn oo aan rabnaa inaan ku ganaaxno kulana xisaabtanno nin gurigiisu qashin hor yaallo oo caadi u dhisan yahay annaga oo shalay iyo maantaba noo soctay ololihii qashinkii nadaafadda iyo garawaaga annaga oo xaafadda gudoomiyaha xaafadda mubaarak hinde cabdidalmar shalay iyo maanta waxaan ka shaqaynaya xaafadda garawaageedii iyo garawaa hore oo jarnaa oo aan rarayey iyo mid la jirayey iyo ololo nadaafadeed oo qashin aan isku dhex waday qashinkiina xaafadda laan ka mida waa laga gurayo waa yaallaa wuxuu rabaa in la qaado garawaaga dhib weyn buu xaafaddan ku hayaa caqabad gaar weliba xaafaddan ku hayaa si aan ziyaada abuu xaafaddan uga baxay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey xaafadaha mubaarag iyo hanti wadaag ee magaalada gorowe ayaa door muhiima ka qaadan doono sare u qaadidda nadaafadda iyo bilicda xaafadahaasi